dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha low sidaan hore idinkaga ballan qaadnay waxaan maanta qadka telefoonka ku tiigsanayay wasiirka maalgashiga dibadda iyo jaalidaha koonfur galbeed soomaaliya doctor axmed cismaan duuble isaga oo ku sugan magaalada baydhabo axmed cismaan kusoo dhawow bahda daafeed media aad iyo aad waa dhawayyasin waa dhaway mudane wasiir waxaa inooga warantaa safar safarki aad ku tagtay magaalada baydhabo waxa uu ku saabsanaa horta yaasin aad baa umahadsan tahay waxaa jira walaalow aniga magaalada baydhabo waxaan soo gaaray maalintii arbacada ahayd oo bisha sagaal iyo labaatan ahayd maalintii isla maalintiina waxaan ku tegey qoyska xarunta eetiisa maalintii khamiista ahaydna waxaan ka qayb galay shirkii gudaha wasiirada lixda boqol uu shirka doominaya madaxweyne ee balolo nilo maxamed isla maalintii khamiista waxaan kamid ahaa guddi xildhibaan maaragtay wasiirada ah oo la kulmay xildhibaano iyaga keliya magaalada baydare magaalada muqdisho oo xildhibaanada qaranka ah kuwaas oo runtii arringeeda horeysay maalintii lasoo weeraray a t c da arrinteedii ka qayb qaatay oo kala shaqeynaya koof dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ahaa laba kulan kulan subaxii horaan is aragnay markaa annaga shir ka baxnay kulanna wuxuu ahaa garankii dambe waxyaabo badan oo annaga xildhibaanada aan ka wada hadalnay oo hadda baahnay inaan wiikiyo ka sheego ayaa jiro oo na dhex maray waan isla baqannahay maaragtay waan waxayna tahay inaan sida dhaqsaa badan mar labaad ka tirinno aniga hadda oo aan waraysiga ku siinayo yaasino waxaan joogaa guriga madaxweynaha dalooa nile maxamed halkaas ayaa fadhiyaa oo aan madaxweynaha kala tashanayay howlo qusin koonfur galbeed soomaaliya axmed sida aynu ka warhayno shalay ayaa websaytyada qaar waxa ay qoreen in aad ku biirtay maamulka saddexda gobol ee beryahan fadhiyay magaalada baydhabo arrintaasi wax ma inooga sheegi kartaa runtii waa arrin propagando ah oo loogu talagalay shaksiyaad iyaga dana gaar ka leh in ay maaragtay ku maranhabaadiyaan shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya ay ku maranhabaadiyaan shaksiyaadkaas oo mar walba ka shaqeeya siday ummadaan maaragtay meel aysan u gaaryahayn aniga waxba uma arko waxaan ku leeyahay yaasiin waxaad ku kalsoonaataan ku alaysiin waadaan soomaalida waxay tirahdaan halkii ku goysto ayaa lagu qalalsadaa aniga waxaan ahay dadkii wax ka dhashay lixda gobol lixda gobol waxaa samaystay shacbi shacbiga iyaga ayaa mas-uuliyadkeeda iyo intii maaragtay shay waxa noqonayaan iyaga mas-uulka ah aniga waxaan ka mid ahay executiveka uu madaxweynaha doortay waxaana fuliyaa siyaasadda koonfur galbeed ee soomaaliya ee lixda gobol iyo rabitaanka shacbiga marka waxaan idin xaqiijinayaa adiga iyo shacabka koonfur galbeed ee taageersan lixda gobol in aysan jirin wax la yidhaahdo wasiirka maalgashiga jaaliyada diyadda oo axmed ismaantood oo maanta anigaan inala hadlaayo oo aan ku biiray wadahadal ka socdo saddex maaragtay isha saddex gobol ama mabda saddex gobol oo ku biiray midna inaysan jirin ayaa idin caddeynaya
mudane wasiir waxaa kaloo shalay ilaa iyo maantana soo gaaraya in guddoomiyaha baarlamaanka uu amar ku bixiyey in shirka ka socda magaalada baydhabo la joojiyo guddigii farsamadana ay maanta jabsadeen howlkii ay ku shir lahaayeen maadaama loo diiday in howlka laga furo runtii annaga sidaad u maqasheen ayaan u maqalnay guddoomiye jawaari arrintaas sheegto wuxuu yiri haka tala geliyo wasiiro joori oo shirka daargeynayo labadii wasiir ku-xigeen ahaana waxaa la amray inay magaalada kasoo baxaan sababtoo ah annaga iyo xildhibaanada wadahadalkiina baxmaray ayaa waxaa ka mid ahaa in maaragtay la xajiyo shirka inta uu ka imaanayo guddoomiyaha baarlamaanka hase yeeshee waxaa dhacday in maaragtay erjadii shirka qaarkood iyo dad hogaaminayo shirka oiyada meel kale wax u wada in ay jiireen jiirankii iyo dadkii loogu talagalay inay meesha ilaadiyaan laakiin waxaa mudnaa dilinkii hore in laga soo gelay iyo meesha dilinkii dambana ay jabsadeen dastuurkiina sida loo sheegay ay afisteen berina ay rabaan inay ansixiyaa halkaas ay wax ku doortaan ayaa nagu maqaala marka marka maadaama xukuumaddii hadda uu u yahay madaxweyne ku-meel gaar guddoomiyaha baarlamaanka profesor maxamed cismaan jawaari isagana uu diidan yahay in shirka uu hore usii socdo maxay tahay ujeedada ka dambeysa qolooyinka ku sugan magaalada baydhabo ay rabaan inay shirka ku dirdargeliyaan wallaahi aniga hadda waxaa igu maqaalaa qaybo kamida international communitiga iyo qayb kamida dowladda nafteeda in ay ku taliyeen in lacagkiishirka sababo farsamo awgeed iyo xaalado jiro laakiin waxaa ka dhaga adeegaya gruub qaas ah oo iyaga dalad gaara kale maaragtay shirka hirgelintiisa waana la socotaan shirka uu u kala baxaa laba qaybood bakin one iyo bakin two qoladii bakin two ahayd sida waxaa maaragtay waa la dardaray qoladii bakin one ahayd ayaa wadata howshooda iyada ayaana maaragtay maaragtay samaysanaysa howsheeda waxayna ka talagaleen beri inay dastuurka ansixiyaan madaxweynada doortaan caasimadna ay ka dhigtaan magaalada baraawe halkaasna ay maaragtay geri ahaanba ay u guuraan magaalada baydhabana ay ka tagaan sidaas ayaa soo gaaraysa annaga waa sidee xaaladda guud ee magaalada baydhabo ee hadda aad ku sugan tahay wallaahi magaalada aad iyo aad ayay horta u degan tahay roob ayaa maanta ka da-aya magaalada wax dhibaato ah oo ka jira male waxa keliya oo jiro waxaa weeye cadaadis xoog leh oo maamulka lixda gobol la saaray oo ah maaragtay in ciidamo la duubigay maalintii arbacada ahayd xildhibaanada iyo annagana aan ka hadalnay waxay ahayd in ciidamadaas lalaga dulkaado ciidamadii in la qaaday boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hase yeeshee qayb yad ay taagan yihiin ilinka hore iyo laga soo galo a t c da xeradeeda dariinka aan u marno maaragtay maxay tay taas ayaan ka baqaynaa in maaragtay shaqaaqado iyo dhibaato inay abuurto iyadana waxaan u dhaafnay maadaama aan xildhibaanadii qaranka kala hayo ay iyaga maaragtay mas-uuliyadeeda qaadeen intii horena qaadeen waxaa iyaga ka warsugaynaa annaga wax dhibaato oo ma haystay male koonfur galbeed ee soomaaliya waa mid kamid in shacab doorteen in golaheeda musliminta golaheeda shacabka golaheeda maaragtay odayaalka ay degin yihiin marka kulleyba mashruucan kale ee hadda lawada saddexda gobol baydhabo meesha uu ka socdo waa ogtihiin waa meel aan geli kartaa aysan jirin oo dariiq loo furay dad qaas ah maanta waxaan maqlayay in ay qabteen qaar ka mid ah iyaga inay qabteen warsaxaafadeed iyagoo ku daryeelaayo dowladda dhexe in meesha wax ka socda aysan ahayn cadaalad marka halkaas ayaa ka bidansan kartaa in wax halkaas lagu samaynayo ay yihiin wax xaaraan ah oo maaragtay aan shacbiga aysan u dhamayn oo gruub gaara ay wataan ugu dambeyn maxaad fariina faraysaa shacabka koonfur galbeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba shacabka koonfur galbeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan farayaa dowladda ay jirteen sideeda u jirto inay iyaga u shaqaynayso waxaan kaloo farayaa inay isdejiyaan xaaladaha maaragtay kadila baydhabada maaragtay ay hagaagi doonaan haddii ilaa yiraahdo waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay taageeraan madaxdooda ay iyaga doorteen maaragtay xaaladda cakiran ee lagu jiran waxaan rajeynaynaa annaga oo maaragtay eegayna duruufaha iyo dhibaatada ay shacabkiinaga ku jiraan in aan jecelnahay mar walba annagoo iyaga halka ay rabaan iyo halka ay u socdaan taageerayno in aan maaragtay sida ugu dhaqsaha badan maaragtay aan xaaladda u dejino oo maaragtay aan isku dayayno in aan soodo abuurno waxba welweliyaysan karin maamulkan meesha ka socdana ma aha maamul xataa guurkiis u yimid meesha ee geynka keensaday ama odayaalkii lahaa lixday ka tageen ay isku waafaqsan yihiin marka wixii meesha ka soo baxna waxay noqon doonaan cilad kale iyo caqabad kale oo ku timaada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ilaahay ka rajeynayaa ummadda koonfur galbeed soomaaliya inuu u keeno xal dheer qaba intaas ayaa maaragtay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maalgashiga arrimaha dibadda ee koonfur galbeed soomaaliya doctor axmed cismaan duble isagoo jooga magaalada baydhabo axmed cismaan duble aad iyo aad ayaa umahadsan tahay yaa shil aad iyo aad ayaa umahadsan tahay